magaalada muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey tobabar ku saabsan dowlad wanaagga iyo barashada xirfadaha kombyuutarka hogaaminta wanaagsan culuumta bulshada kaasoo socday muddo bil ah tobabarkan ayaa waxaa soo qabaqaabiyey ururka dhalinyarada gobolka banaadir waxaana ka qeyb galay xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo dhalinyaro ka socota degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makaraan iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir faysal caraale ayaa bogaadiyay dhalinyarada juhdiga ay geliyeen tababarka runaantii farxad ayaa noo tahay xaruntan markii la aas-aasayey sababta ujeedooyinka loo aasaasaa waxaa ka mid ahaa in dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda inay fursado kala duwan ay ka heli karaan maanta laakis waxaa noo cad in boqolkiiba shan aa dhihi karnaa boqolkiiba ma dhihi karnaa taa iyo konton laakis boqolkiiba shan fursadihii aan u rabnay loona aas-aasay in xoogaa mira dhal ah ka heno maanta in dhallinyaradii xaruntii dhallinyarada ayagoo ku xidhan tababarada ka baxaayo si voluntary ah dhallinyarada ay usoo diyaariyeen maamulka gobolkana oo ka taageeraayo in yacnii maanta tababaro kala duwan ay ku qaataan oo haddii aa leed hogaaminta combyuter skillska dowladna wanaagga intaasba fursad ay noo tahay waa bogaadinayaa gudoomiyaha ururka dhallinyarada sida quruxda badan oo dhallinyarada muqdisho u garab taaganya runtii sharafayna noo tahay in maantay tababar maalin walbana lasoo saara dhallinyaro cusub oo la baro skelis xirfadaha kombyuutarku aaduu muhiim u yahay dalkaana wuxuu u guuray teknolojiyadda u guuray qaar ka mid ah dhallinyarada ka socota degmooyinka gobolka banaadir ee ka faa'iidaysta tababarka ayaa ka warbixiyey waxyaabihii la baray inagoo gacmaha isqabsanayna waxaan rabaa dadka inaga naga sii dambeeya ee banaanka jooga inaan gudaha soo gelino isla markaana aan gacmaha isqabsano baahiyaha jirana aan si markaa wadajir aan ugu gudubno waxaan halkan kaga faa'iidaysanay runtii aada u qaali ah oo looga baahnaa inay ka faa'idaystaan dhallinyarada gobolka banaadir annaguna waxaan ka mid noqonay dhallinyaradii ka faa'idaystay fursadaas ururka dhallinyarada gobolka banaadir ayaa horey magaalada muqdisho ku qabtay tababaro ku saabsan dowlad wanaagga kuwaasi oo ujeedkoodu ahaa in la baro dhallinyarada muhiimadda dalkooda hooyo